Haweenka ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa nolosha reerkooda ka maareeya iibinta dharka hudheeda iyaga oo ku ganacsada hareeraha wadooyinka magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah dadka ka ganacsada dharkan ayaa ka warbixiyey sida ay noloshooda uga maareeyaan.
waxaan gadaa huudhey ganacsiyadeyda waa badnaayeen laakiin hadda huudhey aan ka ganacsadaa waxaan ku doortay inaan nolosha reerkayga aan ka maareeyo haa caqabadda ay leedahay waa meel lagu gado ma lahan baqaarna looma karey karo oo baqaarku waa lacag badan yahay bannaankana irid walbo ciddii lahaydaa iska leh jawaanka markaa furto waa khasaaraysaa maraaba lacagtiisa aad ka weynaysaa aa ay khasaare leedahay oo qashin keliya laguu soo xaabina marna waa fiican tahay oo waa ka helnaa nolol maalmeedkeenna howdhayda waxay iiga timaadaa muqdisho marmar waxay iiga timaadaa dibadda markay dibadda iiga timaadaa fiican waxay iiga fiican tahay dharka oo dibadda dhowr maalmood markii la qaato waa waa laga beddelaa ciyaalka laakiin middaan xamaroo kalea lagu kala xulaa wixii fiicanna ay ka gataan wixii kalena ay noo soo cabbeeyaan ka maareeyaa nolosha reerkeyga waxaan ku shaqaystaa huudhayda alxamdulilaah waa iskaga xamaalanaa nolol maalmeedkeenna waa iska helnaa wuxuu ilaahayna siiyo alxamdulilaah waa ku qanacsannahay xamar ayaga timaadaa marmarsaa u soo fariisatid aan waxba gadanaynin marna waa gadanaa ilaahay mahaddiis waaye alxamdulilah rabbilcaalamiin aadoo weyn waa ka maareeyaa qaab kale ma aqaano huudhaydaan la qabsaday oon bartay sida looga shaqaysto marna waa ku khasaare mar waa waxaa ka helee alxamdulilah ilaaha maadiska leh marna waa iska alxamdulilaayo waxaa ka faa'iidaysaa markaas oon ku khasaarnana ilaahan tala saarana aniga dhowr mar waa dharkaa keenta wax kaa noqonaya istiraashooyin camal oo qashkaa noqonaya markaasna istiraashooyinaa gadana adu lafaheyda taa ka keeni maysa alxamdulilah marka kalena waa kuu fiicnaanaya maray kuu soo celineen